لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا هو الشريط السابع والثلاث والعشرون من أشرطة كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ويبدأ هذا الشريط من خاتمة الحديث رقم 620 وأن xadiidkaasuna waxa weye xadiiث أbi هuraيرaةa رadي الlaه taعالى عanه أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qiila lahu أyu صدqةi أfضل qaala جuهd الmuqil juhdi iyo jahdi horta waa kala yihiinoo juhdi waxaa la yidhaahaa waxa mxuu ahaye dadaalka iyo tabarta ayaa juhdi la kol hadii jiinta la godo jahdi haddii la yidhaahana waa dhibka iyo mashaqada markaas waxaan soo gaadhnay xadiidkan iyo xadiidkii ka horreeyey xadiid xakiim ibni xisaam radia allahu tacaala canhu sida la isu waafajinayo xadiidkii xakiim ibni xisaam wuxuu dhahayey khayru sadaqati maa kaana can dahri ghina kanna wuxuu leeyahay juhdu lmuqil qof wax yar tabartiisa iyo dadaalkiisa labadaa xadiid marka sida la isu waafajinayana waa dhib yartaba waxaa weeyaan qofkaas waxyar dadaalkiisu waxaa weeyaan waa inuu wax ka bixiyo wixii ka soo hadhay wixii daruuriyaadkiisa ahaa isagoo daruuriyaadkiisiina la hadhay inuu haddana intii muxuu ahay tabartiisa ah wixii si yaraa u haystay wax ka bixiyo oo aanu ilaawin inuu dad isaga ka sii daran ay jiraan kaas weeyo saasay isku waafaqayaan in sha allah xadiidkuna waa saxiix wacanhu radia allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam tasadaquu rasuulkaa sala allau alay slam maalin dadka sadaqa ku guubaabiyo wax sadaqaysta buu yidhi faqaala rajulun markaasuu nin wuxuu yidhi yaa rasuula allah cindii diinaar hal diinaar baan hayaa qaala tasadaq bihi calaa nafsik naftaada ku sadaqayso qaala cindii aakhar ku kalaan hayaa qaala tasadaq bihi calaa waladik ilmahaaga ku sadaqayso qaala cindii aakhar ku kalaan hayaa qaala tasadaq bihi calaa zawjatik ku sadaqayso haweenaydaada qaala cindii aakhar ku kalaan hayaa qaala tasadaq bihi calaa khaadimik qaala cindii aakhar ku kalaan hayaa qaala anta absaru bihi adaa u cilmi leh marka saad dhahayso adaa u cilmi leh marka waxaa weeye intii ka soo hadhay xawaa'ijtiisii iyo dadkii ku xeersanaa horta hore kolkuu wada gaadhsiiyey kolkaasuu nebigu sala allahu aleyh waali slam uu yidhi meeshaad dhigayso iyo saad dhahayso adaa laguu daayay marka adiga iyo waxaa weeye ikhtiyaarkaagii saad u aragto rawaahu abu dawuuda wالنasaaئiyu wasaxaahu bn xibbaana wاlxaakim xadiidkana waa xasanu صaxiix waxaana saxiix yeelay sheikh اlalbani fi صaxiix sunan النasaaئi wغayrih tasadq bihi calى zawjatik hay ayb marka kol walba waa ku jirtaa zawjadu iyada oo loogu horraysiiyey oo weladka laga horraysiiyey qofka horta naftiisa ayaa ugu xaq leh wuxuu mxuuaha ixtiyaajaadkeeda u diyaariyo kolkaana waxaa ku soo xiga riwaayadantada siday sheegaysa ilmihiisa riwaayo kalena haweenayday horraysiinaysaa haweenayday horraysiinaysaa marka labadaa riwaayoba waxay kala sheegayaan labadoo zawjada iyo ilmaha koodii xaq weyn oo lagu horraysiinayo masruufsiinta marka labadoodaasu kollayba labadaasaa ku soo xiga qofka naftiisa markaasna wixii kale ka sii dambeeya ee dadka isaga ku xidhiidhsana masaariiftooda le marka kolkaas haddana qaraabadii baa ku soo xigta xadiidkan uma aanu sheegin laakiin siday qaraabadu hadda u kala xigaan waalidka iyo walaalka iyo adeerka iyo kuwaas qofba qofku uga sii dhow yahay yuu kaga xaq leeyahay marka rasuulku sal lla ly slam ninkan kada isaga maanu u cayinin ila kolka liskaa la sii dheeraan lahaa aabbaha hooyada walaalka walaasha haddii halka uu sii wado dinaar kalana ayaa kaas way sii dheeraan lahayd marka kolkii intii masaariiftooda ay waajibka ku ahayd uu u sheegay siduu u kala gelayo kolkaasu marka intii kale isaga ikhtiyaarkiisa ku daayey wacan caaishata radia allahu tacala canha qaalat qaala اnabiyu sala allahu aleyh waali wasalam idaa anfaqat almar'atu min طacaami beytiha hayra mufsida haweenaydu hadday wax ka bixiso wax ka sadaqaysato cuntada gurigeeda raashinka gurigeeda yaalla ma aha xoolaha ninkeeda ee kale lacagta iyo xoolaha nool iyo kuwaas ma aha raashinka gurigeeda ee loo dhiiba ee guriga inay muxuu ahaayey cuntada ay u habayso loogu siiyey loogu dhiibay hadday wax ka bixiso hayra mufsidatin iyadoon khasaarinaynin oo waqtigii loogu talagalay ka hor aanay dhammaynaynin ee nidaaminayso marka dadka masaakiinta iyo martida iyo kuwaasna wax ka siinaysa kuna fillaysiinaysa waqtigii loogu dhiibay loogu talagalay kaana laha ajruhaa ajarkeeday leedahay bimaa anfaqad bixintay bixisay bay ku leedahay walisawjihaa ajruhu ninkeediina ajarkiisii buu leeyahay bima iktasaba shaqayntuu soo shaqeeya maalkaasoo kasbay walilkhaasin bakhaarxayihii wakiilka ninka uga ahaa ee muxuu aha u hayay makhaasinka cuntadoo raashinku u yaallana midlu daalika intaasoo kale buu leeyahay kii dukaanka haye ee masaarifta cidda loogu dhibay iyo marka iyaguna bixinta ay bixiyeen ayay ku leeyihiin masruuf ajri ku leeyihiin laa yanqusu dalika min ajri bacdihim bacdaa isagoo waxba aanu qaarkood qaarka kale ajrigood ka yaraynaynin oo ayna ahayn in loo qaybinayo iyo qof waliba uu leeyahay ajarkiisii oo kaamil ah haweenaydii ajir kaamil leedahay ninka ajri kaamiluu leeyahay wakiilkii zawjka ee muxuu ahay dukaanka u haya ama bakhaaraha u haya cuntada u taallo isaguna ajrigiisuu leeyahay qof waliba dowrkuu ka qaatay sadaqadaa bixinteeda ayuu ku leeyahay muttafaqun calayhi marka waxyaalaha macquulka ahe dadku ay isla yaqaanaan ee marti oo laga sooray iyo muxuu ah masaakiin albaabka soo joogsatay oo wax laga siiyey iyo waxyaalaha sidaas iya weeyaane marka waxyaala waaweyn oo qaraabadeeda iyo intay u rarto marka kolkaa ninkii halkaas ay dhaqaalihiisii kaga kala daadinayso oo masruufkii muddadii loogu talagalay uu ka yaraanayo kaas ma ah wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu tacaala canhu qaala jaءat zaynabu imra'atu ibni mascuud radia allahu tacaala canhuma zaynab ayaa timid zaynab bintu mucaawiya haqafiya oo haweenaydii cabdullahi bni mascuud u timid rasuulka sala alla alay slam faqaalat yaa rasuula allah innaka amarta alyawma bisadaqa adu maanta sadaqaadna fartay maalin uu dadka sadaqa u faro gaar ahaan haweenka sadaqa u faray bay ahayd taasuna wuxuu yeeli jiray kolkay ciidda ay tahay yuu raggana u khudbayn jiray haweenkana gaar ugu khudbayn jiray oo haweenka gaar ahaan sadaqa u fari jiray oo u sheegi jiray dembigoodii iyo waxay leeyihiin iyo ahlu naarka say ugu badan yihiin iyo waxay ku muteen iyo oo markaasuu dhihi jiray xataa xulidiinna aad xidhan tihiin ba ha ahaatee wuxuun sadaqaysta marka haweenaydaasu radia allahu tacaala canha carruur agoonana waa korinaysay ibnu mascuudna oo ninkeedii ihiina isaguna nin faqiir aho muhaajira buu ahaa waxoogaa maalana markaas way haysay oo baahideeda ka dheeraad ah markaas iyo waxay rabtaa dadka ku habboon ee ay siinayso sadaqada nebigu sala lla alay slam uu faray in la bixiyo inay ogaato markaas waxay tidhi adugu maanta sadaqaadna fartay wa kaana cindii xuliyun lii waxaan haystay xuli oo aan leehay xulina waxaa la yidhaahaa waxay haweenku xidhaan isku qurxiyaan ayaa la yidhaahaa ama dahab ha ahaade ama kayrka ha ahaade fa aradtu an atasadaqa bihi inaan sadaqaystaan doonay fazacama ibnu mascuudin radia allahu tacaala canhu ibnu mascuud baa wuxuu ka andacooday annahu wa waladahu axaqu man tasadaqtu bihi calayhim isagii iyo ilmihiisu inay yihiin qof aan ku sadaqaysto kuwa ugu mudnaan badan faqaala anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam markaasuu nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh waali wasalam sadaqa ibnu mascuud run buu sheegay ibnu mascuud zawjuki wa waladuki ninkaaga iyo ubadkaaga axaqu man tasadaqti bihi calayhim qof aad wax ku sadaqaysato ka ugu mudnaansha badan iyagaa ah rawaahu muxuu albukhaariy xadiidka riwaayadantada markaa sidaasay qisada u sheegtay laakiin qiso kale oo sidantada ka dheer oo riwaayo kale ahoo mid alimaamu nawowi radia allahu tacala canhu fii riyaad saalixiin uu ku soo arooriyey taasaa ka sii dheer oo ka sii taamsan oo waxay ahayd haweenayda ayaa warrantay oo tantada hadda qisada waxaa warinaya waa abu saciid alkhudri baa warinaya laakiin qisadaa kale iyadaa haweenaydu warisay oo iyadaa ka tafsiil badnayd oo waxay lahay rasuulkaa sala allau alay slam nabarayna faray sadaqadna faray markaas ayaan ibni mascuud baan waxaan ku idhi nebigu sala allahu alay waali slam maanta sadaquudna faray annaga haweenka ahe wax maalaho aan raba inaan sadaqaystaanan hayaaye adiguna nin faqiiraa taho waxaa gacantaada ku jiraa khafiifuu yahaye orod u tago weydiiyo hadday adiga iyo agoonta aan koriyaayo ay ii gudayso inaan sadaqada ku sadaqayso waa ku sadaqaysanayaa haddii kalena markaa dad kalaan siinayaa markaasuu yuu yidhi maya adigu orod soo weydii markaasay u tagtay rasuulka sal l slm gurigiisa tagtay haweeney ansaariyadu albaabka taagan oo iyaduna danteeda oo kale le bay muxuu ahay la kulantay isku dan ay yihiin bilaal baa soo baxay bilaal bay waxay ku yidhaaheen rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam u sheego waxaad tidhaahaa laba haween ah ayaa kuu taagan albaabka oo waxay ku weydiinayaan raggooda iyo agoommo kuwooda inay wax ku sadaqaystaanu ma ka gudaysaa hana u sheegin kuwa aan nahay bilaal baa ku noqday nebiga sala allahu alay wali slam markaasuu arrinta u sheegay markaasuu nebigu weydiiye oo yidhi waa kuwama kolkaasuu yidhi waa zaynab iyo haweenay kaleo ansaareed zaynabtaasuna waa tae oo zaynabiyadu waa tae ka tahay markaasuu yidhi waa haweenaydii ibni mascuud markaasuu wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa inay laba ajir inay leeyihiin ajru sadaqa wa ajru lqaraaba sidaasay marka iyaduna qisada u werisay guud ahaan marka labada qiso waa isku macno kolka marka waxaan tusinaysaa in muxuaha labada zawjaynkaa mid waliba midka kale wixii uu ku sadaqaystaayo ay sile iyo sadaqa labadaba u tahay agoonta qaraabada ahee ee qofka walaalihii ay dhaleen ama isagoo haweenaydu iyadu ay ku agoontoobeen iyo iyaguna kuwaasuna inay sidaasoo tahay ilmihiisa iyo qofku inuu wax ku sadaqaystaa inay u ansaxayso iyagaa ugu mudnaansha badan abuqilaab aljarmi nin la yidhaaho caalim ahoo taabiciya baa wuxuu dhihi jiray carruur yar yar oo iyagu aan waxba qabsan karin qofka muxuu ahaayey baahi tiraya ee inay dadka baryotamaan iyo ina dayacmaan ka celinaya yaa ka ajri badan xadiidka kolkuu wariya buu sidaa ku calliqi jiray rawaahu albukhaariy وعn بن cمر رضي الله تعالى عنهma qال qال رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتيa يوم القيامة وليس في وجهه مضغة لحم نسخana waxay ahayd mزعة waana isla macno متفق عaليهi nin baan ka zuulayn inuu hadiyo goor dadka uu baryo ilaa qiyaamaha uu ka yimaado isaga oo wejigiisa goosin yaroo hilibihina ayna ku oolin wejigiisu wada laf diiran uu yahay uu ka yimaado xadiidkan kada iyo xadiidka ku xiga iyo kale ku sii xiga ka afraad intaasoo dhani marka waxay ku saabsan yihiin baryada iyo xumideeda iyo baryada kadigiddeeda marka xadiidkan kadu wuxuu sheegayaa qofkii baryada badsada waa qofka aan muxuu ahay waxay daruuriga ah qasabka ee laga maarmaan ku noqday wax ka sii badan su-aalaya wasoo wax ku filan haysta dadka maalbadsasho iyo u su-aalaya weeyaane inuu qiyaamaha iman doono isagoo wejigiisoo dhan uu lafa yahay oo wax hiliba aan lahayn siday taasu ku noqonaysana xadiidka kuxiga soo socda baa sii fasiraya marka wuxuuna leeyahy can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alيh ali wasalam man sa'ala annaasa amwaalahum takahura qofkii dadka weydiista xoolahooda wax badsasho daraaddeed dhibaato qabsatay oo laga maarmaan ku noqotay ku qasabtay aan ahayn ee inuu maal ka kasbado maal ka dhaqdo ama maalkiisa uu ku ilaashado daraaddeed qofka dadka u weydiisanaya maalkooda fa inamaa yas'alu jamran dhimbilo daba un buu weeraysanayaa falyastaqilla aw liyastakfir ha yaraysta isagu ama ha badsado isagay jirtaa marka kolka dhuxulo naareed buu urursanayaa marka xadiidkan mariga wuxuu keenayaa inuu waa dambeeya xadiidka arrinta sheegayna ka hadlayahay kan meekan wuxuu sheegayaa inuu waxa urursanayaa dhuxulo naareed ay yihiin yani uu ku naargelayo inuu ku naargelayo naar isaba ugu noqonayaan rawahu muslim kana wuxuu la mid yahay xadiid kale oo aan soo marray oo meeshii awaanida aan ku soo marray oo qofka weelasha fidada iyo dahabka iyo wax ku cabbaayo inuu muxuuha naar jahannam uu yahay waxa uu qurjo qurjo ka siinayaayo kii buu la mid yahay oo iyo aayaddii alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira wixii adduunka lagu cunaayey ama lagu cabbaayey ee xaraamta ahaa yaa laga dhigay naarta nafteedii leanna naartuu sabab u noqdaa kaasoo kalena waa kaan lahayn waa shaygii oo lagu magacaabo bismi sababi musababihi wuxuu sababta u yahay isagu sabab u noqonaya u ku dambayn doono yaa loo sii bixiyey naar buu keenayaa naar buu sabab u noqonaya isagii baa naar laga dhigay wa can الزubayr bn الcawaami radي allahu taعalى canhu can الnabiy salى اlه alay slam qaal laan yaakuda axadukum xablah inuu qaato midkiin xadhiggiisa fayaأtiya uu la yimaado bixusmati xaطbin xidhmo qorya aclaa dahrihi dhabarkiisa uu ku sido fayabiicaha uu iibiyo fayakufa allahu biha wajhahu uu alla wejigiisa kaga celiyo kaga ilaaliyo baryada oo dadka kaga kaaftoomo yaa khayrun lahu uga fiican min an yas'ala annaasa inuu dadka baryo actawhu ha siiyeen aw manacawhu ama haw diideene rawahu muslim inuu qofku intuu gudun rawahu lbukhaari ha sax inuu qofku intuu gudun iyo xalig qaato oo duurka uu aado buurta ta uu ka soo qoriyaysto oo qoriyo dhabarkiisa uu ku sido hataa dameer iyo wax ku soo qaatana aan u heli karaynin dhabarkiisa ku soo xamaalo oo suuqa keeno oo sidaa ku iibiyo oo isagu manaafacadsado oo dadka kaga dhowrsanaado ayaa u dhaanta ku jira marka rasuulku sal lla alay slm wuxuu leeyahay waxaa qofka uga fiican inuu isagu dhiboodo oo dhididkiisa iyo muruqiisa uu cuno yaa uga fiican inuu qof wax weydiisto wa can samurata bni jundubin radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alayh waali wasalam almas'alatu kuduuxun yakdaxu biha arajulu wadha ya riwaadana waa kuduux kuduuxun iyo kadun labadaba waa jira insha allah waxa weye waa nabaro yakdaxu biha arajulu uu ninku ku dhaawacayo ku nabaraynayo wajha wejigiisa ilaa an yas'ala arajulu sulطaanan ilaa ninku inuu weydiisto qof madaxahoo maalka muslimiinta ee maal la yidhaaho baytulmaalka la yidhaaho isna xaqu leeyahay uu xaqiisi ka weydiisanaya mooyaane aw fii amrin laa budda minhu ama arrin lagama maarmaan aho wax kaloo soo qaada uu waayey daraaddeed u weydiisanaya mooyaane labada arrimood wixii aan ahayn oo kale mar alla markuu qof wax weydiistaba wuxuu ka dhigan yahay nabar uu wejigiisa ku dhufanaayo marka kolkaas waxaa weeyaan xadiidkii ahaa xadiidkii ahaa ibnu cumar ee dhahaya maalinta qiyaamuhu imaan doono isagoo wejigiisu lafa uu yahay yuukanu sidai lafa ku noqonaya buu fasirayaayo waxay ka dhigan tahay mid waloo baryo kasta oo xaraamah oo aanu u baahnaynba kolkuu qof weydiiso si isagoo wejigiisa nabar ku dhuftay marka taasuu ku imaanayaa maalinta qiyaamaha ah maalinta qiyaamaha kayfiyadaasuu ku imaanayaayo isagoo wejigiisii nabaradii ay ka buuxaan oo nabaradii ay buuxiyeen oo wejigiisii oo dhan ay cammimeen oo laftii uun isu soo hadhay yuu maalinta qiyaamaha imaanayaa laba shay buuse isaga ka soo reebay xadiidkan kadu oo waxaa weeye qof nin madax ahoo maalka muslimiinta gacanta ku haya wax ka weydiisanaya iyo qof ay qabsatay arrin lagama maarmaan ah arrintaa lagama maarmaankaana waxa weeyaan waa kii uu fasiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam xadiidkii muxuaha qabisata bni lmukhaariq radia allahu tacaala canhu saddexdii qof uu ku fasiray qof xamaalad qaaday oo muxuu ahaye ilaa uu iyadii ka helo muxuahayey dadka weydiisanaya iyo qof maal lahaan jiray oo maalkiisii aafa ku dhacday oo ka baaba'ay iyo qof busaaradoobay oo faqri uu ku dhacay oo ilaa ay dadka deriskiisa iyo macaariftiisa uga mara kacaan oo yidhahan walla hebel waa dhibaysan yahay hebel maxaa ku dhacday wasaarad baa ku dhacday saddexdaa qof ayay mid walbaba u bannaan tahay inuu ilaa u dantiisaa ka gaadhayo dadka uu wax weydiisto saddexdaas iyo marka wixii kale ee lamid a qof musaafir ahoo muxuu ahay saxaydii ka go'day ama noolkii ka go'ay oo isagana marka wax kale uu qaadala oo marka dadka muslimiinta ah dantiisa u sheeganaya qofkii uun marka dhibaato lagama maarmaan oo wax kale oo ka kaafiyana waayey ay ku dhacdo oo kuwaas iyo wixii lamida uun mooyaane qofkiiba marka dadka weydiisanaya maalkooda weydiisanaya waxa weeyaan waa nabarro uu wejigiisa la dhacayo marka isagoo ha yaraysto hadduu doonase ha badsado riwaa kalena waxay ahayd qofkii doonaayo wejigiisa ha u turo ama ha daayo rawaahu الtirmidiyu wa صaxaxahu waana saa u yeelay xadiidku waa صaxiix صaxaxu اlalbani fi saxix jaamic صagiir wa صaxiixi atarkiib wالtarhiib baabu qismi sadaqaat sadaqooyinka qaybintooda can abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laa taxilu sadaqatu liganiyin ila likhamsa sadaqadu uma bannaano qof maal qabeena ilaa shan un mooyaane licaamilin calayha qof ka shaqaynaya qof ka shaqaynayo shaqaalaha zakada ka mida kuwa soo guraya kuwa xisaabaya kuwa maalka ilaalinaya kuwa baqarada haya kuwa xisaabayayaalkaadu muxuu ahaayey noocaas dadka muwadafiinta adugu ka ah iyo shaqaalaha ka ah ee shaqadooda muqaabilkeeda ay dadka muslimiinta ay u hayaan muqaabilkeeda zakadii wax looga siinayo kaasu waa qof aw rajulun ishtaraaha bimaalihi ama qof maalkiisa ku iibsaday xoolihii zakada xoolihii noolaa iyo markii lasoo guray oo suuqa la keenay oo lacag loo bedelayo suuqii intuu tegey wax kaga iibsaday ama badarkii iyo wixii adu wixii xoolihii zakada loo soo guray oo la iibinayo maalkiisii wax kaga iibsaday aw haarimin ama qof daymaysan qof dayni galay oo alla subxaana wa tacaala kuwuu ku sheegay qur-aanka ku sheegay ah oo dayntiina wuxuu iskaga bixyeelaa aw ghaazin fii sabiili اllaah ama qof mujaahidahoo duulaya oo jihaadkii ka qaybgelaya oo sahaydii iyo hubkii iyo gaadiidkii iyo laga siinayo xataa hadduu maal leeyahay aw miskiinin tusaddiqa calayhi minha wax lagaga sadaqaysto oo sakadii wax laga siiyey faahdaa minha liganiyin qof maalqabeynahoo deriskiisa ama qaraabadiisa ah wax hadiya uga keenay oo marka hadiye ahaan lou keenay sidii muxuu ahay qisata bariira insha allah aan ku gaari doonno neefkii lagu sadaqaystay hilibkii lagu sadaqaystay ee qoyskii nebiga sala allahu alayh waali wasalam iyaduna ugu keentay hadiye ahaan hilibkii ugu keentay marka rasuulkana sala allah alay slam sadaqada xaraam bay ka ahayd laakiin kolkii sadaqanimadii kolkaas way ka baxday waa ka yidhihoo hadiya inaga noo tahay marka adigu waxaa weeyaan shantaa qof wixii aan ahayn oo kale qofka maalqabeenkaa sadaqada ugama bannaana rawaahu axmedu waabu daawuuda waannasaa'iyu waxaan u jeeda wabnu maajah wa saxaxahu alxaakimu wa ucilla bilirsaal waxaa lagu cileeyey inuu mursal yahay laakiin waa ka fayow yahay cilladaasoo saxiixi weeyaan xadiidku saxaxahu fii saxiix aljaamic asagiir wa ilwaa alghaliil wa gayrihimaa wacan cubaydillaahi bni cadiy bni alkhiyaar ana rajulayni xadaaahu laba nin baa waxay uga warrameen oo saxaabo ah annahumaa atayaa rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam inay rasuulka alle u yimaadeen labadaa nin magacooda aqoon la'aantiisuna waxba u yeeli mayse kolba haddaan oganay inay saxaabo yihiin yas'alaanihi min asadaqa iyagoo wax ka weydiisanaya sadaqada inuu wax ka siiyo faqallaba fiihima albasar indhuhu ku gegediyo oo dhan walba waa ka fiiriye nimankii ya yani aad buu u fiiriyey nimankii waa muxuu ahaayey jidhkoodii buu ta'amulay fara'aahumaa jaldayni wuxuu arkay inay laba ninoo xoog layihiin jaldayn yani qawiyeyn faqaala markaasu wuxuu yidhi in shi'tumaa acطaytukumaa haddaad rabtaan waan idin siinayaa waxbaan idinka siinayaa walaa xada fiiha liganiyin walaa liqawiyin muktasib xaqsa kuma leh oo nasiib kuma leh zakada qof maalqabeenihiyo qof xoog lahoo shaqaysta labadaas midna shaqo ku ayb qof huundiya ama beereley oo alaabtiisa haysto oo shaqaysanayo oo muxuu ahaaye ama doobiya oo dukaan u furan yaha dharka dhaqo oo xoog lahoo caafimaad qabo oo maalin walbaba quudkiisa helaya kaasuu marka wuxuu la mid yahay qof hani oo kale buu la mid yahay labadaa nin qofna xaq kuma leh marka haddaydaan labadaa nin midna aydaan ahayn waa idin siinayaa haddii qaata haddii kalese waa inaydaan qaadanin aniguse haddaad idinku ku adkaysataan waa idin siinayaa rawaahu axmedu wa qawaahu abu daawuuda waالnasaa-iy wa saxaxahu اlalbani fi saxiix اljaamic الsagiir wa irwaa اlhaliil yani waa xadiid saxiixa qofka marka qofka haniga ah haniga maalka ku ah waxaa la mid a qofka kasabka haniga ku ah ee shaqaysanaya ee xirfadiina yaqaana xooggiina leh labadaa nin marka isku mid weeyaanoo midkoodna xaq kuma leh wa can qabisata bni lmukhaariq alhilaaliyi radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla baa wuxuu yidhi xadiidkana aada u caddaynaya marka dadka ay baryada u bannaan tahay iyo dadka kale aad ukasii kala qeexaya waa xadiidkii horen soo marray si ka sii waadixsan u caddaynaya rasuulka allah marka wuxuu yidhi ina almas'alata laa taxil xadiidku qisuu lahaayo qisadaasu waxay ahayd ninkan kada qabiiso laydhaah baa wuxuu yidhi xamaalad baan qaaday xamaaladdana waxaa weeyaan meel mushkiladi ka dhacdo dagaallihii waxaas ay ka dhaceen inuu qof dhex galo oo heshiisiiyo oo maslaxo ka dhex rido oo maal uu fitnadii ku damiyo maalkaasu ama ha ahaado xoolihii ku dhacmay iyo dadkii ku ku dhintay iyo magtoodii uu bixinayo ama ha ahaado mida uu ku sasabayo odayaasha qabaa'ishaas iyo oo markaas uu muxuu ahay iyaga uu ku sabirsiinayo waxay noqotaba maal uu isaga u isa saaray uu yidhaaho wixii maalahee ku dhumay iyo wixii muxuu ahay dadee ku dhintayba labada dhanba anigaa bixinaya qabiilo walbabana intaasaan siinayaa ee dagaalka ha la joojiyo qof khayr wado oo sidaasoo kale sidaasoo kale isa saaray taasaa xamaalo la yidhaaha marka xamaaladaasuu qaaday ninkan kada qabiisan la yidhaahaayo markaasuu nebiga u yimid sala allahu alayh waali wasalam ee isagoo ka rabaa inuu caawiyo markaasuu yidhi nala joog intay xoolihii sadaqada ay ka imaanayaan zakadii baa kolka lagu maqanaya lasoo gurayay marka ninkii intuu la joogay buu nebigu sala allahu alay slam marka uu tawjiihaadkan kada siiyo wuxuu yidhi baryada uma bannaana ilaa liaxadi halaaa saddex nin midkood mooyaane rajulin taxamala xamaalatan faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiibahaa uma yumsik nin oo xamaalad qaaday sidaada oo kale oo markaas dadka inuu kolkaa weydiista iyadii si uu helo kolkuu iyadii helana ka joogsada oo intuu kusii gabbado muxua ninkan waa ninkii maktab bixinaya xamaalada qaaday oo ninkii khayrka badnaa ee muxsanka ahay weeyaane halla kaa iyada iyo dadka awal hore suuqa loo geliyey intuu kusii gabbada uu dadkiina u qaadanayaan inuu weli deyntii lagu sii leeyahay isaguna mar hore uu iska guday ma aha marka kolkaa iyadii markuu helo khalaas waynu ka joogsado kaasu waa mid warajulun asaabathu jaa'ixatun ijtaaxad maala jaa'ixa yani aafa aafad oo maalkiisii jirid goysayu ay ku dhacday dukaamadiisii oo gubtay ha ahaado maalkii uu badda ku diray oo markabkii muxuu ahay uu la degay ha noqoto isaga oo shufta iyo waxaasi ay beleliqaysteen muxuu aha isagaoo maalkiisu intuu xoolo nool ahaa abaar iyo intay dhacday abaartii xaaqday isagaoo muxuu ahaa beertii ka gubatay wadu waxay noqotaba maalkiisii aafa xag alla uga timidu ay baabi'isay faxallat lahu almas'ala ay baryadu marka way u bannaanaatay xataa yusiiba ilaa uu ka helo qawaaman min cayshin ama qiwaaman min caysh wax muxuu ahay oo maciishad ahoo toosan oo hagaagsan oo noloshiisu ay ku dhismi karayso wa rajulun asaabathu faaqa qof oo faqri iyo busaaradii ay ku dhacday xataa yaquuma halaaatun min dawi lxija min qowmihi ilaa iska taagaan saddex nin oo muxuu waxgarad ahoo caqli leh alxija huwa alcaql saddex caaqileen ahoo waxgarad ahoo tolkiisa iyo qaraabadiisii ay kacaan oo yidhaahaan laqad laqad asa xataa yaquuma macni iyagu qoran yaquuma meem se yaquula haye laqad asaabat fulaan ilaa istaagaan oo ay ka yidhaahaan iyagoo sidaa le weeyaan marka ma qowlkii waa qadaranya laqad asaabat fulaanan faaqa walle hebel busaarad baa ku dhacday hebel waa waxaa waa dhibaataysan yahay war ninka halla caawi ay ka yidhaahaan faxallat lahu almas'ala baryada ay u bannaanaatay xataa yusiiba qiwaaman min cayshin famaa siwaahunna min almas'ala saddexdaa wixii ka soo hadhay oo baryadiihi yaa qabiisa qabiisow saddexdii markuu u dhammeeyey buu marka nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi wixii saddexdaa aan ahayn qabiisow waxaa suxtun yaakuluhu saaxibuhu suxtaa waa booli oo saaxiibkiisu uu boolinima ku cunaayo rawaahu muslim wa abu daawuuda wa bnu khusayma wa bnu xibbaan marka xadiidku waa saxiix saas u xadiday rasuulku sala allahu alayh waali wasalam qofka ay baryadu u bannaan tahay sidaasuu intaasuu ku xadiday waxyaale kale oo markaa muxuu aha dadka qaarkood diin ahaan ay ka dhigaan oo marka ay ku baryootamaan oo ay yidhaahaan muxuu ahay dad baa jira beenbeen iyo masjid baan dhisaya iyo intay yidhaahaan marka kolkaa dadka lacag kaga gurta qaar yidhaaha sheekh hebel qubaddiisii baa la dhisayaa xaaraam iyaduna ay tahay waxa uu samaynayo dhisaya oo u malaynaya dadka inay khayr iyo uga dhigaayo iyo waa fara badan tahay dadka sida wax looga gurto maal looga gurto waxaana ugu xun dadka diinta ku dawarsada dadka diinta ku dawarsada sida dholka carbeed waxaa ku badan qof intuu meel fadhiisto dhagaha isqabto oo qur'aan u aqrisoo mara uu fidsanayo oo qur-aanka ku dawarsado taasuna zamankii saxaabada xataa ayay dhacday oo muxua cimraan ibni xusaan radi allahu tacaala canhu mar uu arkay arrintaasoo kale inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun oo aad buu uga xumaaday marka dadka noocaas oo kale a baa ugu sii daranee diinta ku dawarsada marka waxaa weeyaan qofkii dhibaata laga maarmaana ay qabsato way u bannaantahay walaalihiisa muslimiinta ah inuu si tartiiba uu dantiisa ugu sheegto laakiin wixii kale inta aan ahayn xaaraan iyo booli weeyaan wa can cabdilmualib ibni rabiicata bni alxaari ibni cabdilmualib weeyaan yani cabdilmuطalib ibn rabiica ibn alxaarisi radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi ina sadaqata laa taxillu liaali muxamed sadaqada uma bannaana reer muxamed yani cashiirada muxamed nebiga sal ly slam iyo qaraabadiisa waa reer cabdilmualib yani ayb siduu ku fasiray xadiidkii zayd ibni arqam radia allahu tacaala canhu waxaa weeyaan reer cabaas iyo reer cali iyo reer mxuu ahaa caqiil iyo jacfar iyo yani bani cabdilmualib ayib iyo aalu caliy iyo kuwaasuu ku fasiray marka nebiga sala allau alay slam aalkiisa ama duriyadiisa iyaga ka beeranta ee gabadhiisii faatima ay dhashay ha ahaato ama kuwii adeeradii iyo ilma adeeradii iyo dhaleen ha ahaada wixiiba isaga qaraabadiisa ah uma bannaana sadaqada uma bannaana innamaa hiya awsaakhu nnaas waxaa weeyaan dadka wasakhdiisa weeyaan marka muxuu ahay dadkaasuna qaraabadooda nebiga sala allahu alayh wasalam ay la leeyihiin bay sharaf ku leeyihiinoo inay waxyaalahaas ka nasahaan weeyaan wa fii riwaayatin wa innaha laa taxillu limuxammadin walaa liaali muxamed muxamed iyo reer moxamed toona uma bannaana xadiidkankaadu qisuu lahaayoo qisadaasu waxay ahayd ninkankada cabdulmualib ah aabbihii oo rabiicata bnu alxaaris ah oo in cabdilmualib uu dhalay oo nebiga sala allahu alayh waali wasalam ina adeerkiisa iyo muxuu ahaa iyo muxuu ahaa iyo cabaas ibni cabdilmualib oo nebiga adeerkiisa radia allahu tacaala canhumaa ayaa labadoodii wiil laba wiil ay dhaleen oo fadl ibn alcabaas iyo cabdilmualibkan kada ah ayay waxay ku yidhaaheen ordoo u tago oo nebiga sala allahu alayhi waali wasalam waxaad ku dhahdaan yaa rasuula allah waqtigii guurka waan gaadhnay waxaan ku guursannana ma haysanno adiguna waxaa tahay qofka ugu qaraabo xidhiirin badan baan ayaa tahay adiguna annaguna qaraabadaadii baan nahay marka waxaan rabnaa inaad naga siiso xoolahan zakada inaad wax naga siiso aan ku guursanno orda ku dhaha abbayaabkood baa saa u soo diray cali oo la joogay baa yidhi war ka daaya nabiga sal lla ly slam ka yeeli maaye ka daaya korkaasay marka cali bay tuhmayseenoo markaasi waxay ku yidhaaheen waad naxasdaysaa xasad baad sidaa u yeelaysaa adigu waxaad gaadhay nebiga sala allahu aleyh wasalam xididnimadiisaad gaadhay oo nebiga sal slam gabadhiisii buu kuu guuriyey aniguna maanan kaa xasin kolka gabadha nebiga sal ly slm laguu guurinayay adiguna wiilashaydii marka inuu nebigu u guuriyo baad naga xasdaysaa markaasu waayahay dira halkanaa ninku sii sugayaa goysi intuu barkaday ana abulxasan alqarn buu yidhaha goysii buu barkaday wiilashii baa u tagay marka nebiga sala allahu alayh wasalam sidii bay u sheegeen waxay kolkaa la kulmeen isagoo guriga zaynab ku jira kolkaasaa marka waxyu ku soo degay zaynab baa garatay inuu waxyu ku soo degayo oo mxaa xijaabka gadaashiisa ay nimanka uga ishaartay hahadlina waxy baa kusoo degaya nabiga ka aamusa hala hadlina kolkii waxyigii marka uga dhammaaday yuu hadalkan kada yidhi sadaqadu uma bannaana moxamed iyo qaraabadiisa toona yani marka idinkuna qaraabadiisaa tihiin kanna ina cabdilmualib baa dhalay kanna ina cabdilmualib baa awow u ah waa wada reer cabdilmualib labada ninba markaas uu haddana nebigu sala allahu alayh wasalam kolkuu arrintan u sheegay yuu masaladiibuu si kale u daweeyey oo laba nin buu yidhi hebel iyo hebel hala igu yeedho labadii nin baa loo yeedhay markaasuu mid walbaba wuxuu ku yidhi gabadhaada wiilkan u guuri adna gabadhaada wiilkan ku meheri adna gabadhaada wiilkan ku meheri waayo sidiiba yeeleen labada nin midkood baa marka wuxuu ahaa ninka mas-uulka ka ah xoolaha sadaqada xoolaha sakada gacanta ku haya buu ahaa markaa ninkii xoolaha sakada gacanta ku hayay buu wuxuu ku yidhi meherkii marka ka dhiib nimankan kadoo sakada sidaasuu marka nebiga alay sla sl nimankiina ma aanu qadinin oo caadadiisu waxay ahayd qof rajeeyey oo wax ka soo doontay ma aanu qadin jirin marka xoolihiina iyaga gacanta ma aanu ka siin haweenkoodii baa la siiyey marka haweenkoodii baa meher ahaan loo siiyey li'anno rasuulka sala allahu alayh waali wasalam iyo qaraabadiisa haweenkoodu kuma jiraan aalka ay sakadu ka xaaraamka tahay kuma jiraan haweenka nebiga sala allahu alay slam iyo haweenka muxuu ahaaye dadkan banu cabdilmualibka haweenkooda oo iyagu aan ciddaas aan ahayn sakada waa bannaantay marka haweenki baa la siiyey xoolihii la siiyey saasuuna ku farsamayey rasuulku sala allahu alayh waali wasalam waxaa iyagu ya maya haweenkooda kuwa ayaa ka dhashay ah ka dhashay waa aalkii weeyaan iyagu kuma jiraan aalkay ku jiraan kuwa iyagu qabaan naagtu marka ciddeeday raacsan tahay ciddeeday ka tirsan tahay ayib marka waxa weeyaan waxaa meesheeda u jirtay zakada ugu jirtay khumusulkhumus khumusulkhumus baa marka loogu bedelay oo iyagu khumusulkhumus bay lahaayeen fay-a iyo iyo iyo muxuuaha haniimada khumusulkhumuskeeday lahaayeen taasuna waxaa weeyaan rasuulku sala allahu alayh waali wasalam aalkiisa sahmigoodii wuxuu ka dhigay jihaadka waxa ku jira si uu ugu ugu dhiirigeliyo inay jihaadka nooleeyaan oo ilan risqigoodii baa ku jira sadaqada iyo marka dadka baryadiisa iyo waxyaalahan uu uga fogeeyo dadka inay dhibaan oo dadka dulsaar ay ku ahaadaan oo dadka ay waxweydiistaan inuu ka fogeeyo oo gaalada inay la jihaadaan oo risqigooda gaalada maxayna ku jira oo ay ogaadaan taasuu yeelay nebigu sala allahu alayh waali wasalam marka markii laga qadiyey sahmigii ay ku lahaayeen khumusulkhumuska ay lahaayeen laga qadiyey oo xukaamtii dambe ay u diideen bacdu alculamaa waxay fidyoodeen inay qaadan karaan zakada ay qaadan karaan haddii kale waa dayacmayaanoo marka kolkaas waxaa weye maslaxadii waxay keenaysaa in ay zakadii qaadan karaan sida qofka mudarigaa bay ugu bannaan tahay shayga xaaraanta ah inuuna ugu bannaan tahay kuwooda fuqarada ah weeyaan yani maaha kulligood maaha fuqaradooda marka waxa u bannaan ayay u fidyoodeen zakada inay qaataan qaarna waxaaba fidyoodeen iyagu dhexdooda inay zakada isa siin karaan oo awsaaqu naastaas bay marka ka qaateen oo waxaa weeyaan qoyska nebigu sala alla alay slam iyagu awsaaq ma laho waa kuwa alla tahiro waa kuwa alla yidhi subxaanahu wa tacaala inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayutahirakum tadhiira marka iyada toodu kuma jirto saasay qaarna fidyoodeen wallahu subxaanahu wa tacala aclam rawaahu muslim wacan jubayr bni mudcimin radia allahu tacaala canhu qaala mashaytu ana wacuثman bn cafan radi allahu tacaala canhu ila اnabiyi salى اllahu alayh walihi wasalam aniyo cuثmaan bni cafaan ayaa aadnay nebiga sala اllahu alيh wali slam xadiidkan isagu wuxuu ku saabsan yahay aalka rasuulku yay yihiin aalka rasuulka uu sheegayo ee uu leeyahay uma bannaana aali moxamed zakada uma bannaana kuwa ay yihiin marka banu cabdimanaaf oo dhan inayna ahayn ayuuna caddaynayaa cabdimanaaf wuxuu ahaa afar jilib bay ahaayeenoo banu haashim oo kuwa nebigu ka dhashay ah iyo banulmuطalib iyo banu cabdishams oo kuwa cuثmaan uu ka socda ah iyo cabdidaar oo uu ka socdo jubayr marka khumusulkhumuska jihaadka haniimada iyo fay ah ee alla subxaanahu wa tacaala dawil qurba uu ku magacaabay qaraabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam markuu bixinaya nebigu sala allahu aleyh wali wasalam ayuu wuxuu siiyey banu haashim iyo banulmuطalib keliya labadan tadajilibna oo iyaguna la dhashayna ma aanu siinin labada ninoo marka labadaa jilib ka kala socda banu cabdishamsi iyo cabdidaar ka kala socda yaa u yimid nebiga sala allahu aleyh wasalam faqulnaa markaasaan waxaan idhi yaa rasuula allah acطayta bani lmuطalibi min khumusi khaybar waxbaad ka siisay reer muطalib khumuskii khaybar wa taragtanaa annagana waa naga tagtay wanaxnu wahum minka bimanzila wanaxnu wahum bimanzilatin waaxida annaga iyo iyaguna isku in baan kuu jiraa afar odayoo siban baa ina dhashay weliba waxay iyagu waxay ku dareen banu haashim iyaga marka garanaya way naga kaa xigaanoo waa kuwaad ka dhalatay laakiin banulmuطalib waad siisay annagana waa naga tagtay iskumin baana kuu jiraa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh wali wasalam inamaa banu lmuطalibi wa banu haashimi shayءun waaxid rawahu اlbukhaari banulmuطalib iyo banu haashim waa isku shay keliya wafii riwaayatin inahum lam yufaariquuna fi jaahiliyati walaa islaam banu haashim iyo banulmuطalib waa isku duubnaan jireenoo muxuu ahaayey tacaawun gaara baa ka dhexeeya xataa jaahiliga kolkii hadda rasuulka sala allahu alayh waali wasalam alla uu soo diray ee lala coloobay qaraabadiisii la gooyey banulmuطalib waxay isgarab taageen banu haashim bay isgarab taageenoo rasuulka sal ly slam la daafacayeenoo kolkuu abu aalib rasuulka sal ly slm intuu ku hagoogtay uu nusradiisa u guntaday ee qaraabadiisiina u habarwacday uu yidhi muxuu ahaayey wiilkayga yaan layla baylahinina halayla daafaco banu muطalib waa isla garab taageen kolkii la muqaataceeyee la gooye ee lagu qasbay shicbu abi aalib inay isku urursadaan oo yaan wax cunto ah yayna u gelin oo yaan wax laga iibinin oo yaan laga guursanin oo yaan loo guurinin oo yaan loo tegin quraysh ay goosatayna shicbigii abu aalib bay la galeen labadan tada kale ee la yidhaaho banu banu cabdishams iyo banu cabdidaarse qurayshtii kaley raaceenoo kuwa cadaawada nebiga sal lla ly slam ugu daran ayay ka mid ahaayeen rawaahu lbukhaari marka hadda halkan kada wuxuu xadiidkan usoo deliishanayaa aalka nebigu inay labadaa qole ay yihiin laakiin taa waxaa khilaafsan xadiidkii zayd ibni arqam isagu bani haashim keliya isagu kusoo koobay dadka ay zakadu mamnuuca ka tahay marka aalka nebiga sala allahu alayhi waaalih wasalam ee axkaamtoodu dhowr siyood weeyaan dhowr siyood weeyaan mid waxaa weeyaan waa salliga lagu salliyayo nebiga sal ly slm kolkii la weydiiyey seenku ugu sallinaa uu yidhi qulu allahuma salli calaa muxammadin waaali muxamed aalkaasuu kuwa yihiin midna waxaa weeyaan kuwan ay zakadu xaaraanta ka tahay midna waxaa weeyaan xukunka kale waxaa weeyaan waa muxuu ahaa khumusulkhumuska dad kale marka kanu xadiidkan isagu gaar ahaan khumusulkhumus buu ku saabsan yahay muxuu ahaa dawil qurbaa buuna aayadda uu dabaqayaay oo tabiiq u yahay kuway ka hadashay waa dawil qurbaa ee aalka ma aha marka aalka nebiga sala allahu alayhi waali wasalam ee la isfaray in lagu salliyo ee zakadu ay mamnuuca ka tahay xadiidu zayd ibni arqam wuxuu ku fasiray inay yihiin banu haashim keliya وعn أbi rاaفiع رadي الله taعaaلى عanه أbu rاaفiع mawlى رasuuل الlahi صلى الlه عليه ولي وسلم أن النبya صلى الله عليه وسلم bacثa رaجuلا عlى الصدقة min bني مkزuم nin oo qabiilada bنو مkزuم laydhaa ka dhashay ayuu زakada u diray inuu soo guro faqaala ninkii baa ku yidhi لأbi rاaفiع abu raaفiع buu ku yidhi اصxabnii fainaka tuصiib minha iraac waxbaad ka helaysaa maxaa lagaa siinaya iraac faqaala markaasuu yihi laa xataa aatiya nabiya sala allahu alayh waali slam faas'alahu maya kuma raacayo ilaa aan horta nebiga su'aalo feeriya saxaabadu marka say yeeli jireen kolkii muxuu ahaaye shay ma aynu ku dhaqaaqi jirin ilaa ay horta rasuulka sala alla alay slm xukunkiisa ka ogaadaan marka ninkankadu inay u bannaan tahay sadaqada inuu mxu inuu wax ka helay iyo in kale ayuu weydiinayaa muxuu ahay faqiirna waa ahaa sidii hadda ka hor cali iyo in aan soo waxaan ujeedaa cumar aan soo marray markuu faraskiisii uu sadaqaystay oo muxua rakhiis lagu iibinaya uu arkay iyo ninkii isha biyaha lehee soo maray ee jeclaystay inuu meeshan iska dega iyo nin waliba marka horta wixii la fiicnaaday inuu sameeyo uu rabo ilaa horta xukunkiisa ogaado rasuulka weydiiyo sala allahu alayh waali wasalam ma aanu yeeli jirin mas'aladii hadda ka hor mar dhoweyn soo marray ee haweenaydii zaynab haweenayda ibni mascuud ahaydna iyadana sida oo kaleba ahayd inay sadaqa baxsatay rabtay marka inay ninkeedii carruurteeda ay agoonta iyo inay siisay rabtay laakiin ina u bannaantay in kale bay horta hubsanaysay saasaana la gudboon qofka muslimka ah dad baa kolka hore jaahilnimo intay waxa iyaga la noqotay iska sameeyaan bay goorta dambe saas iyo saasaan yeelaye sheekhoos waa idin dhaaftay waqtigeedii waqtigeedii ku habboonaa ma aha waqtiga qaar baa maalan waxay weydiinayaan naag si muxuu ahay si galab galab ay intuu ku guursadaa cilmo ka dhalay guule saasaa naagtan ku guursaday warda markaad guursanaysay maxaad u weydiin weyday dadka weydiin weyday marka waxa weeyaan marka dadku qalad bay sameeyaan oo markaasay qaladka kolka ku dhacaan dabadeed ayay sida ibnu cabbaas uu yidhi midba xamaaqo maxuu ahaayey samaynaya markaasu goor daba ibnu cabbaas oo ibnu cabbaas ay dhahaya maxaan kuu tarayaa marka alla wuxuu yidhi waman yataqi llaha yajcal lahu makhraja marka adigu alla maadan ka baqinoo kolkii hore masaladii adigoon xuunkeeda ogaanin baad iskaga dhaqaaqday saasuu dhihi jiray uu ku canaanan jiray marka horta hore qofku muslimka ihi tallaabada meeshuu dhigaya waa inuu ka fiirsado waa inuu ka fiirsado ayib marka ninkan abu raafic la yidhaha radia allahu tacaala canhu nebigu u yimid markaasuu su'aalay fasa'alahu waa su'aalay faqaala markaasuu nebigu yidhi sal lla alay slm wuxuu ku yidhi mawla alqawmi min anfusihim cidda mawlaheedu iyagu ka mid yahay marka ninkaasuna mawlaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam buu ahaayo hortii hore waxaa lahaa oo addoon u ahaa cabbaas cabbaas ibnu cabdilmuud marka cabbaas baa siiyey nebiga sala allah alay slam nebiguna waa xoreeyey marka wala ayaa taasoo kalena ka dhasha oo mawla alcataaqabu u noqonaya qofkii qof cid sidaasoo kale uga tirsanay mawlahooda ana xuunkoodu kaleu leeyahay marka hadduu banu haashim mawlahoodii uu yahay ragga banu haashim u dhashay buu la mid yahay oo siday uga xaaraam tahay zakada ay uga xaaraam tahay fa qaala markaasu wuxuu yidhi mawla alqawmi min anfusihim wa innaa laa taxillu lana sadaqa adigu mawlahayagii baa toonaga mid baa tahay annagana sadaqada nooma bannaana marka xataa marka waxaa weeye banu haashim muxuu ahaayey aalu rasuulillahi sala allahu alayh waali wasalam xataa uguma bannaana inay ka shaqeeyaan oo muxuaha fuqar ahaan in loo siiyo iskaga dhaafe inay ka shaqeeyaan kolay ku tago inuuna u bannaanayn ilaa xaaladdii uun aan sheegayni ee kolkay nasiibkoodii ay lahaayeen khumusulkhumuskii iyo ay waayaan mudariin noqdaan mooyaane rawaahu axmedu wahalaaثatu wabnu khusayma wabnu xibbaan waana saxiixo waa sidaa waxaa weeyaanoo صaxaxahu sheekh اlalbani fi صaxi اjaamic الصغيr waa alxadiiث الصaxiixa وعan salim bn cabdالlahi bni cumara can abihi radi allahu taعalى canهuma ana rasuula اllahi sal اه عlay slam kaana yucطi cumara xadiidkan isagu wuxuu ku saabsan yahay maalka qofka isaga oon waxba qofna weydiisanin waxaan hool la yidhaaho ama qof madaxihii maalkii muslimiinta waxa ka siiyo ama qof kale maalkiisa wax ka siiye maalkii lagula soo doonto adigoon qofna weydiisaninoo hool lagu yidhaaho seed yeelaysaa waa inaadan diidin xataa haddaad qofka ugu maal qabaysan dadka aad tahay waa deeq alle ku siiye weeyaane wixii lagu garta ee qofku kuu soo taago ha ku diidan ka qaado kolkaa goorta dambe haddaad aadan u baahnayn sadaqaysa adiguna taasuu marka xadiidkan kadu ka hadlaayaa marka wuxuu leeyahay ana rasul lla sl sl kaana yucطi cumar alcaطaa nebigu sal ll ly slam cumar buu maal siin jiray fayaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray acطihi afqara minii qof iga baahan sii fayaquulu markaasuu nebiguna dhihi jiray sala allahu alayh wasalam khudhu fatamawalhu aw tasadaq bihi qaado oo maal ka dhigo oo dhaqo ama sadaqayso wamaa jaaka markaasuu marka muxuu ahaayey qaacido caamuu siiyo markaasuu yidhi wamaa jaa'aka min hada almaal wixii kaaga yimaada xaggan maalkan kaaga yimaada alla uu siiyo wa anta hayru mushrifin kuwa hanqaltaagayana aad ahayn walaa saa'ilin ku baryayna aan ahayn oo weydiistay faqudhu qaado wamaa laa wixii aan ahaynse falaa tutbicu nafsaka naftaada ha raacsiinin rawaahu muslim xadiidku qisu laha qisadaas waxayd cumar radi allahu tacaala canhu nin la dhihi jiray ibnu sacd ayuu u diray zake inuu soo guro zakadii markuu soo guray iyuu cumar radi allahu tacaala canhu cumuulo ka siiyey maalbu maalkii wax ka siiyey ninkii baa marka ka cudur daartay wuxu dhi anu dar allaan u soo shaqeeyey mooyaane maal daraadii uma soo shaqaynin ee maalna waan leeahay markaasuu cumar yidhi sidaas daasoo kale aan yeeli jirayoo rasuulku sala alla alay slm intuu meel ii diro kolkaan maalkii soo guro aan keeno yuu wax iga siin jiray markaasaa sidaa daasoo kale dhihi jiray markaasuu idhihi jiray qaado oo wixii laguu garto oo lagu siiyo hadiidiina iska qaado kolkaa ama sadaqayso ama ama muxuu ahay maal ka dhigo wixii kalese ee aan lagu siininse waxba hoyndha taagin oo dadka maalkoodaas iyo waxba yaan hunguri kaa gelin marka aakhirkana wuxuu ku sii lahaa khaatimu ku sii lahaayoo saalim ibni cabdillahi ibni cumar radi allahu tacaala canhuma oo aabbihii xadiidkan kada ka warinaya aabbihiina awowgii ka sii warinayo yaa wuxuu dhihi jiray cabdullaahi ibni cumar marka wuxuu ahaa qofnan waxma weydiisan jirin wixii la siiyana ma diidi jirin qofkii wax u soo taagana waa ka qaadan jiray qofnana wax isii ma dhihi jirin marka labada arrimood weeyaan dad baa waxa kadaho haddii la yidhaa maanaa ku weydiistay maxaad ii siinaysaa mayaan u baahanahay ma xanaaqayaanbaba marka kaasoo kale waxaa weeye risqi alla subxaanahu wa tacaala uu u keenay oo alla ku diiday bay noqonaysaa alla wax ku diiday bay noqonaysaa ilaa alla qofkan kada muxuu usoo dhaqaajiyey wixii marka waa risqi xag alle uga yimid weeye waa inuu qaato kolkaasuu doono ugu tasarufo laakiin aanu qofkiina ku qalbi jabinin oo aanu dhihin ma rabe iga muxuu ahaye masaakiinta iyo miyaad moodaysa aniga xataa adiga oo dad masaakiina meelay joogaanoo wax loo qaybinayo miskiinnimo loogu qaybinayo xataa haddii qaybtaada lagu soo fidiyo ka qaado haddaad doonto marka ka kugu xiga siisii laakiin hadhihin anugu kuma jiro masaakiinta kuma jiro iyo hadhihin ayb kitaabu siyaam can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayn ilaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasumhu muttafaqun calayhi ramadaan ha kala hormarina inaad maalin soontaan ka hor soontaan ama laba maalmood ha kala hormarina oo ixtiyaad ahaan aad uga gelaysaanoo aad leedihiin waa intaasoo bishii dhalatay oo muxaaha intay nadhaafi lahayd aan ka sii hordhaco maya taasi waa midday ummadihii hore ku halaagsameen ummadihii hore waxay ku halaagsameen weeyaanoo dadaal iyo wax intay ka gala yidhaaheen ay markaa sidii hadba wax ugu darayeen hadba wax ugu darayeen ay ku halaagsameenoo waajibkii allah ay ka tageen weeyaan marka bisha ramadaan baa laynagu leeyahay bishaas marka inoo sugnaato inay gashay oo ama aragti innagu aan aragnay inoogu sugnaato ama sheegidla inoo sheegay ama bishii ku horraysay oo buuxsantay ay inoogu sugnaato halkoon baan soomaynaa waxba marka isma dhibayno daruurta armay ku hoos qarsoon tahay armay kankada tahay arma midhablaaya laga arkay waxaasoo dhan marka in laisgeliya maaha marka nebigu sal ly slm wuxuu leeyahay xataa soomka sunnaha kale ee caadiga ah ee ramadaan ahaan in loo sooma aan ahayn ha soomina ilaa qof caada usoo taxnayd qof caada usoo taxnayd oo caadadiisa ay ku soo hagaagtay mooyaane maalan qof waxaa jira khamiistii iyo isniintii iyo kuleelka soomi jiray oo marka maalintii uu soomi jiray ay ku soo hagaagtay maalintii bisha ramadaan ka horraysay ama laba maalmood kasii horraysay iyo kusoo hagaagtay kaasu caadadiisa ahaan ha u soomo laakiin qof kale waa inaanu soomin kolkay bisha dhalato on keliya kolkaasunbaan umaan soomayna wacan cammaar bni yaasirin radia allahu tacaala canhuma qaala man saama alyowma aladii yushaku fiihi qofka sooma maalinta la shakisan yahay waa maalinta soddonbuuxaha shacbaan ah ee marka inuu bilatay in kale aan la garanaynine qofka maalintaas soomaayo faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayhi waaalihi wasalam rawaaxu bukhaariyu tacliiqan wawasalahu alhamsa wasaxaxahu ibnu xibbaan wahuwa kama qaal saxahu alalbaniyu fii saxiixi ibni maajah warwaa alhaliil watacliiq cala bni khusayma marka waxaa weye xadiidku qisuu lahay qisadaas lahayna waxay ahayd camaar ibni yaasir radi allahu tacaala canhuma wuxuu ahaa amiiru alkuufa isagoo marka amiir oo majliskiisii la fadhiyo yaa qadadiisii la keenay kolkaasuu raggii la fadhiyey buu yidhi soo dhowaada oo kaalay cuna nin baa yidhi anugu waan soomanahay maalintaasuna marka waxay ahayd maalintii yowma shakiga markaasuu hadalkan kada yidhi qofkii sooma maalinta la shakisan yahay ma ramadaan baa ma shacbaan ba aan la kala garanaynin rasuulka alla sala alla alay slam buu ku yuu ku caasigaroobay oo nahyigiisii u khilaafay marka rasuulka aan nahiyey in maalintaa la soomo wa can ibni cumara radi allahu tacala canhuma qaal samictu rasuula allahi sala alla alay slam yaquul idaa ra'aytumuuhu fasuumuu waidaa ra'aytumuuhu faaftiruu fain gumma calaykum faqdiruu lahu muttafaqun calayh kolkaad aragtaan sooma hilaalkaa la sheegayaa kolkaad aragtaanna fura haddii laydinka qariyana oo caad iyo daruur iyo wax isku gudbaan roobab iyo waxaasi ay jiraan idinka qariyaanna u qadara u qadaradaas marka maxaa laga wadaa u qadaradaas maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa riwaayadaha soo socdaa yaa muxuu ahayey yaa fasirayo oo bishantada marka tiradeedii iyada u dhammeeya baa laga wadaayo soddonkii ka dhiga maalintaas maalintii soddon buuxa ahaan lahayd haddaad bishii arki weydaan oo wax idinka qariyaan ama kolkaas daruure ha jireen ama yaana daruure jirin eh khalaas ka dhiga soddon buuxii ka dhiga ramadaan hadday tahayna sidoo kale weeyaan muttafaqun calayhi walimuslimin fain uqmiya calaykum uqmiya iyo qummadii hore iyo riwaayo kale oo qubbiya dhahaysa kulli waa isla wada macno waa haddii laydinka asturo laydinka qariyo ad arki weydaan weeyaan faqduruu lahu alaaiina soddon u qadara inay bishan soddon tahay ku qadara oo soddonkii u buuxiya walilbukhaariyi faakmilu lciddata alaaiin tirada buuxiya oo soddon ku buuxiya walahu yani lbukhaariyi can abi hurayrata radi allahu tacala canhu faakmilu ciddata shacbaana alaaiin shacbaan tiradeeda soddon buuxiya ramadaanna waa la mid marka marka sida bisha lagu galaayo soomkeediiyo sida lagaga baxayaayo waa un isku mid oo waa aragti ama soddonkoo la buuxiyo mana jiro waxay dadka qaarka ay yidhaahaanoo laba bilooda isku xigtaayo ma wada toomanaan ama soddon buuxa ma wada noqdaan tii hore sagaal iyo labaatan ku dhammaatay tanu soddonka way buuxsamaysaa ilaa oo ilaa waa inay buuxsanto ama cagsigeed waxaas waxba kama jiraan bisha oo kolka la arka weynankeeduna iyaduna ma leha war way dheertahay maanta war waa laba war waa saddex maya taasuna marka ma leh waa in kolkii la arko unbaa laga qabsanayaa weliba wuxuuba sheegay nebigu sala alla alay slam aakhiru zamaan calaamaadkiisa inay ka mid tahay bilaha oo waaweynaadaayo bilaha waaweynaadaayo waba aakhiru zamaanku way soo ziyaadayaan oo loo maleeyo inay muxuu ahaye ay tahay laba laba ay tahay ama saddexi ay tahay marka waxaas oo dhan waxba laga soo qaadi maaye aragtida un baynu ka fiirinaynaa caawaan aragnay caawan baan kow ka dhahayna wa can ibni cumara radi allahu tacala canhuma qaal taraa'a annaasu alhilaala dadkii waxay eereereyeen bishay feerfeeriyeen faahbartu nabiya sala allahu alayh waali wasalam annii ra'aytuhu waxaan uga warramay nebiga salalaas inaan arkay fasaama waa soomay wa amara annaasa bisiyaamihi wuu soomay dadkana inay soomaan buu amray rawahu abu daawuud wasaxaxahu alxaakim wibnu xibbaan wahuwa kamaa qaal waxaa kaloo isaguna wariyey addaarimi iyo daar qutni ayaa wariyey waana xadiid saxiixa saxaxahu alalbaniy fii saxiixi sunani abi daawuud waa wadaadkan la yidhaaho muqbil alwaadic isagu wuxuu leeyahay xasanun calaa sharطi muslim kol hadduu calaa sharطi muslim yahay waa inuu saxiix yahay ayb marka xadiidkan wuxuu noo xadidayaa dadka la qabsanayo muxuu aragtidooda ilaa aad aragtaan ha soomina sowlaynama dhihin marka aragtidaa imise qof baa hadday arkaan oo inoo sheegaan ina arkeen la qabsanaya hal qof oo keliya hal qof oo muslimahoo lagu kalsoon yahay ama mastuuriska oo wax xun iyo faasiqnimo aan lagu ogayn iyo beensheegidii aan lagu ogayn hadduuna yidhaaho bishii waan arkay khalaas waa ka qabsanayn w can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana acraabiyan jaءa ilى الnabiyi salى اllahu alayh wali slam nin reerbaadiyeeda u yimid nabiga sal ly slam faqaala inii ra'aytu اlhilaal bishii baan arkay faqaala tashhadu an laa ilaha ila اllah qaala nacam qaala tashhadu ana muxamadan rasuulu اllah qaala nacam qaala faadin fi اnnaasi ya bilaal dadka ugu dhawaaq bilaalow an yasuumuu gadan inay berri soomaan rawahu alhamsa wa saxaxahu ibnu khusayma wabnu xibbaan warajaxa annasaa-iyu irsaalahu inuu mursal yahay buu rajaxay waana sidaa